جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha rajab sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii uga socday magaalada kismaayo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta maamulka saliibiga ah ee trump ayaa dowladda xabashida etoobiya ka codsaday inay ku biirto ciidanka ay qorshaynayaan inay geeyaan marinka khaza ugu yaraan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareerihe ee wilaayada galgaduud والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray shirkii uga socday magaalada kismaayo warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadaya marwaan moxamed war murtiyeed ka dhan ah murtada gurguurta iyo kooxdiisa ayaa habeennimadii xalay laga soo saaray gunaanadka shir muddo saddex cisho ah madaxweynaha mucaaradka ee ridada soomaaliya uga socday magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kooxda la baxday golaha mustaqbalka soomaaliyeed oo ka kooban siyaasiyiinta ugu tunka weyn mucaaradka muqdisho iyo madaxda labada maamul ee jubbaland iyo puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha dawaaqiidda ee ridada soomaaliya ayaa ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan waxay sheegeen in shirkan lagu soo bandhigay warbixino walaacooda wato oo muujinaya fashilka baaxadda leh ee dul hooganaya kooxda ridada soomaaliya hadday noqoto dhinaca amniga siyaasadda iyo dhaqaalaha kala hirlaynta shacabka soomaaliyeed faragelinta dastuurgaaleedka ku-tagrifal awoodeed musuq maasuq iyo eex ayay ku eedeeyeen murtadka hoggaanka u haya kooxda ridada ee villa soomaaliya waxaa kale oo bayaanka lagu sheegay in ammaanka ridada uu faraha ka baxay maleeshiyaadkii kala duwanaaya calal-ustana ay burbureen gurgurtana uu gebi ahaanba ku fashilmay dagaalkii lagula jiray mujaahidiinta al-shabaaba sidoo kale waxay siyaasiyiintu mucaaradku ka dhawaajiyeen in murtad gurguurta uu dalka u horseeday burbur dhaqaale iyo xaalad bini'aadinimo oo ka dhalatay ay yidhaahdeen musuq maasuq baasan barakacinta danyarta iyo xaraajka hantida caamka ah kooxda villa soomaaliya ayay sidoo kale ku eedeeyeen cadaadis iyo fuquuq ka dhan ah shacabka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha iyo weliba ganacsatada ay duruuftu u khasabtay in hantidoodii ay ula qaxaan dalalka shisheeye mucaaradku waxay isku raaceen in marnaba aanay aqbalin wax muddo kororsi ah iyo wax kabeddelka uu gurguurta ku sameeyey dastuurgaaleedka ridada soomaaliya taasoo ay sheegeen inay abuuraysa xasiloolin darro siyaasadeed iyo qallaaso amni waxaa kale oo bayaanka oo ka kooban toddobiyo toban qodob lagu sheegay in muddo hal bil ah oo ku eg labaatanka bisha soo socoto jaanis ahaan loo siiyey murtada gurguurte haddii uu rabo ayaa layidhi in mucaaradka uu kala xaajoodo doorasho hesiis lagu yahay oo wakhtigeeda ku qabsoontaa war murtiyeedka waxaa lagu caddeeyey in haddii gurguurtu uu beerdareeyo jaaniskaasi baaqyadaasina dhagaha ka furaysto oo si toos ah mucaaradka u gudageli doono sidii loo qaban lahaa doorasho lagu dhisi doono xukuumad cusub oo majaraha u qabata villa soomaaliya shirkan ayaa ku soo aadaya xilli kooxda ridada dardar xoogan gelisay doorasho ku sheegtaan ay ka abaabulaysa magaalada muqdisho islamarkaana ay ku sufaysay cibaado la mid ah salaada oo kale sida uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhawaajiyey murtad fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda gurgurte doorashaa la gelayaa maalinka khamiista safafku way dheeraanayaan ha la dul qaato qorraxdu way kululaan kartaa waad ku cibaadaysanaysaa codkaada adoo salaad u taagan oo kale waaya u dulqaata adoo taraawiixda tukanayoo kale waaya marba marka ka dambeysa waxaa sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka iyo hormuudka u yihiin maamul goboleedyada gaala raacayda ah ee puntland iyo jubbaland mahadsanid marwaan kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay qeybta saddexaad muuqaalo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista galada qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta yaasir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey waa qaybtii saddexaad muuqaalo taxana ah oo maalmihii lasoo dhaafay uu baahinayey kanaalka wararka ee kataayib al ikhbaariyah kuwaasi oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan qaar ka mid ah maxaabiista qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta muuqaalkaani oo shalay gelinkii dambe la baahiyey ayaa lagu soo bandhigayaa fariin ka socota maxbuus kanyaati ah oo lagu magacaabo ambaros comiti oo qayb ka ahaa koox ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobe oo ku dhacay gacanta mujaahidiinta bishii janawari maxbuuskaani ayaa ahaa dhakhtar howlaha caafimaadka u qaabilsanaa cadowga wuxuuna ka sheekeynayaa sidii ay ugu dhaceen gacanta mujaahidiinta isagoona ka dhawaajiyey in la dayacay oo aan dib loo soo raadin tan iyo markii uu gacangalay
waxaan ahay ambros comiti oo ah dhakhtar kenyaan ah oo la shaqeeya howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan fariiqa qaabilsan daadguraynta dhaawacyada waxaan la hadlayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres madaxweynaha kenya william ruuto iyo guud ahaan shacabka reer kenya horey waxaan qaramada midoobay kala soo shaqeeyey maali haddana waxaan kala shaqeeyaa soomaaliya anigoo ah xubin ka tirsan kooxda qaabilsan gurmadka caafimaad ee deg dega waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo ah maxbuus gacanta ugu jira al-shabaab aniga iyo weliba kooxdii aan la shaqaynayey ee qaabilsanaa daadguraynta caafimaadka in ka badan hal sano iyo bar diyaaraddii aynu la soconay ee helikobtarka ahayd ayaa tobankii bishii janawari labada kun afar iyo labaatankii ku burburtay deegaanada al-shabaab xilli aan ku guda jirnay howlo daadgurayn ah kadib markii ay burburtay diyaaraddii aan wadannay waxaan la xidhiirnay qaramada midoobay laakiin nasiib darro ma jirin cid gorgortan ka gashay sii deynteenna ama dalbatay inaan xorriyaddeenna dib u helno waxaan dareennay in nala dayacay waxaan sidoo kale dareennay in qaramada midoobay ay garabkeenna ka baxday oo aysan jirin wax tallaabo ah oo ay u qaaday xaqiijinta sii deynteenna ama xitaa ay ku khafiifinayso dhibaatada aan wajahayno waxaan aaminsanaa inaan u shaqaynaynay qadiyad wanaagsan oo aan ku caawinaynay bini'aadamnimada laakiin qaramada midoobay iyada ayaa garabkeenna ka baxday maxbuuskaani kenyaanka ah ayaa ugu dambayntii baaq codsi ah u diray qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dalkiisa kenya william ruuto xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray u n-ka si aan u bixinno gurmad caafimaad oo qayb ka ah taageeradiinna bani'aadamnimo maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna taageeradiinna iyo caawinaaddiinna qaramada midoobay waajib ayaa ka saaran inay xaqiijiso soo furashada shaqaalaheeda iyo qandaraaslayaasheeda nolosha lagu qabtay iyagoo gudanaya howlihii loo igmaday xog haye waxaan kugu boorinayaa inaad soo faragelisid kiiskeenna adigoo ku hadlaya magaceenna sidoo kalena aad ka shaqaysaa sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan sidoo kale codsigan deg dega ah u dirayaa madaxweynahayga william ruuto madaxweyne fadlan adigoo isticmaalaya saamayntaada ka shaqay sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn igu soo celi gurigayga halkaas oo aan ku heli karo daryeel caafimaad sidoo kalena aan mar kale kula midoobi karo qoyskayga dadaalkaagu wax weyn ayuu ka beddeli doonaa kiiskeenna ugu dambayntii waxaan la hadlayaa dadka reer kenya dadkaygow maanta waxaan taageeradiinnu ugu baahanahay si ka badan sidii hore waxaan halkan u imid inaan bixiyo taageero caafimaad oo qayb ka ah kaalmada bani'aadamnimo ee qaramada midoobay fadlan hana ilaawina oo noo hadla run ahaantii codkiinnu waa mid muhiim ah oo nagu caawin kara inaan ka baxno halkan sida ugu dhaqsiyaha badan speak up for us. Your voice is really matter and help us get out of here soon. Thank you.
fariinta uu dirayo maxbuuskan kenyaanka ah ayaa ah qaybta saddexaad muuqaallo ay baahisay kataayib al ikhbaari ah kuwaasi oo lagu soo bandhigay fariimo ay dirayeen maxaabiista qaramada midoobey ee ku jira gacanta mujaahidiinta mahadsanid yaasir maamulka saliibiga ah ee trump ayaa dowladda xabashida etoobiya ka codsaday inay ku biirto ciidanka ay qorsheynayaan inay geeyaan marinka khaza nuur cali warsame abusheyba ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi dowladda saliibiyadda maraykanka oo weli wada qorshaha dhagaraysan ee ay doonayso inay ciidamo caloojood ushaqaystayaal ah ku geyso marinka khaza ayaa xiriir la soo samaysay dowladda xabashida etoobiya wasiirka arrimaha dibadda dowladda maraykanka gaalka lagu magacaabo marco rubio ayaa toddobaadkii hore xiriir uu la soo sameeyey ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya gaalabiy axmed oo ku weydiistay in ciidamo uu ku biiriyo waxay ugu yeeraan ciidamada ammaanka caalamiga ah ee maraykanku qorshaynayo inuu geeyo marinka khaza xogtan waxaa baahiyey wargeyska yuhuudda ee the time of israa'iil isaga oo soo xiganaya laba diblomaasi oo reer galbeed ah kuwaas oo xogogaal u ah xiriirka labada dhinac dhex maray wargeyska yuhuuddu leedahay ma uusan sheegin haddii uu jiro jawaab uu bixiyey ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada etoobiya oo ku aadan dalabka uga yimid maamulka trump ee ciidamadiisa qaybta looga dhigayo murtasaqada la doonayo in la geeyo marinka khaza waxay tani qayb ka tahay qorshaha trump ee ku aadan marinka khaza kaasi oo ku baaqaya in la dhiso ciidan caalami ah oo ay ku sheegeen inay ugu talagaleen inay kormeerayaan marxaladda kala guurka iyo dib u dhiska marinka khaza warbixin uu toddobaadkii hore daabacay wargeyska wall street journal oo soo xiganaya saraakiil ayaa lagu sheegay in maamulka trump doonayo inuu qorto ciidamo caalami ah oo ka kooban ilaa iyo toban kun oo askari kuwaas oo uu hogaamin doono jenaraal ameerikaan ah si dagaalka kadib ula wareegaan ammaanka marinka khaza balse waxay saraakiishu sheegeen in maamulka trump uu waayay hal dal oo ka soo jawaaba dalabkiisa sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan kooxaha wax iska caabinta falastiin ee ka howlgala marinka khaza wargeyska ayaa tilmaamay in wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay si rasmi ah dalabkeedan ugu gudbisay ilaa iyo toddobaatan dowladood balse sagaal iyo toban dal oo keliya ayaa muujiyey rabitaankooda ah in ay kaga qayb qaataan kaalmooyin kale oo ay ka mid yihiin qalabka iyo gaadiidka mahadsanid abushayba ugu yaraan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka laanta buuraha ee shabeellada hoose dhimashada murtadiinta waa saddex askari halka dhaawacana uu gaarayo ilaa toddoba kale ugu dambeyntii munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud waa kan cabdiraxiin sheekh cali oo warbixintaasi inoo diyaariyey يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون
xaflad lagu maamusay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay akhrista iyo qoraalka ayaa xaflad heer sare ah loogu qabtay howlka xafladaha madarasada mucaad binu jabal oo ka mid ah madaarista qur'aanka kariimka ee degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud ardayda madarasatu mucaad binu jabal waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya aqoontii ay ka barteen madarasada intii ay ku guda jireen waxbarashadooda oo isugu jirta barashada qur'aanka kariimka iyo alkitaaba walqaraa'ah munaasabada lagu maamuusay ardada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada galhareeri culimo maclimiin nuqabo ugaaska beesha muransade ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri ardada waxay bandhig loo riyaaqay ku soo bandhigeen goobta ay ka socotay munaasabadda ضيوفنا الكرام أنجم الشهامة والتمام من الوالدين السعداء والمعلمين الشرفاء والعلماء الفضلاء استلموا مني تحية سامية من صميم فؤادي صادرة مجلبة للمودة ومنفية للعداوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية أيها الأحباب مرحبا بكم بمدرسة معاذ بن جبل منبع الخير ومصدر النور مرحبا بمدرسة كأنوار تشرق المدلهم بلا امتيار السلام عليكم
أنت اسمي جابر بغار وكيف حالك حالي سعيد جدا والحمد لله رقي هل تسمح لي أن أسألك أسئلة تدور في ذهني أقي سلي ما شئت أقي مسموم مدرستك اسم مدرستي معاذ الجبل أقي ماذا تعلمت فيها تت- تعلمت القراءة والكتابة والصلاة وكيفيتها كم مدة تعلمت القراءة والكتابة والصلاة وكيفيتها خمسة أشهر بارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته موارد العروف سبعة عشر على الذي يختار من اختبر فالف الجوف واختار حروف مد لي إلا وإن تنتهي ثم لأقصى الحلق ينسناه ثم لوصله فعين حاو أذناه غين غاو والقاف وأقصى اللسان فوق ثم الكاف من ربك ربي الله من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك ديني الإسلام ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما عمود الدين عمود الدين الصلاة ماذا نقول في السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا ماذا نقول قبل الوضوء بسم الله أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة من هي أم النبي صلى الله عليه وسلم أميرة بنت وهب ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa u mahadceliyey dhammaan martisharafta ka soo qayb gashay wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta ilaahay baan u mahadcelinaynaa alla subxaanahu watacaala meeshaan isugu keenay lagu weynaynaya qur'aanka kalaamka ilaahay lagu sharfayo maaragta ardada ka qalin jebisay iyo kuwa maaragtay labada qaybood oo wana ay kitaaba walqiraa'a ay ka qalin jebsheen waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo madarasada mucaad binu jabalna waxaan ilaahay uga baryaynaa midii laga aflaxa in ilaahay ka dhigo macalinkana alla ha noo xifdiyo alla ha noo barakeeyo waalidiintii kusoo dadaashay oo ayaguna ardadaa saas usoo tarbiyeeyey ayagana waxaan leenahay ajri xasanaad alla ha idi siiyo in ilaahay kuwa ku xiran naga dhigo kuwa qiyaamaha loogu shafeecana allah ha naga dhigo xagga tacdiiminta iyo tarbiyada iyo weyneynta iyo kuwa dhaqanka shareecada islaamka way badneed hadda aadaan runtii ah, dugsida ay usoo tarayaan oo waalidiinta iyo macallimiintu ay arrintaas ay u dardar gelinayaan sidoo kale waxaa tixgab ayaa ka tiriyey madasha abwaantaaku macallin ciise bismillaahi waa inaan barqadan gabay bilaabaye waa inaan bulshada booriyoon baqu dira guude waa inaan jihaad ku bandhiga baaqiga ahaye waa inaan jihaad ku bandhiga baaqiga ahaye
madarasatu mucaad binu jabal sannad weliba waxay soo saartaa arday baratay qur'aanka kariimka iyo mutuunta kala duwan وإلى الجنان بسلم تدعون يا أهل الكتاب تقدموا للجنان mahadsanid cabdiraxiin guud ahaana dhegaystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulantideenna dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu